shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidiin ayaa waxa uu sheegay in maanta isaga wafdi ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose ay gaareen degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay geeyeen guddoomiye cusub ay dowladda soomaaliya gu magacaawday degmadaasi oo lagu magacaabo maxamed xaaji cusmaan shigshigow guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir siidii ayaa intaa waxa uu ku daray in maamulka ama maamullo shan degmaa ay dowladda soomaaliya u magacday guddoomiyaala islamarkaana guddoomiyaha degmada qoryooley xilligan la geeyey degmadaasi gudoomiyaha maxaan ku yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa maxamed xaaji cusmaan shigshigow gudoomiyaha sharciga degmada qoryooley gudoomiya ku-xigeenka waa gaashaan xasan cagaaran ku-simaha taliyaha saldhigga degmadana waa gaashaan legeni cabdibuulle taliya ku-xigeenkana cali waal marka waajib waxaa laigu siiyey in shan degmo oo gobolka shabeellaha hoose ka mid ah inaan wado maamulkii inaan geeyo hadda qoryooley kolley tama maamulkii ayaa hadda maxaan ku yidhahdaa ilaahay noo suurtageliyey runtii odayaashii degmada samadoonadii nabadoonadii kulli maxaan ku aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey marka degmadan ku sugannaha guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose cusmaan maxamed buraale ayaa waxa uu diiday inuu aqoonsan yahay maamulkaasi cusub ee maanta la geeyey degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose inkastoo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidiina uu sheegay guddoomiyaha maanta ay geeyeen wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ee magacawday